ONG. And this is VOA1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan o aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo arbacaa taariikhduna ay tahay tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dood cilmiyeed looga hadlayay horumarinta tirsasanadeedka ama kalandarka soomaalida oo lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti wuxuu ku saabsanaay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay kaltirsigeeda ama dhaqanka hidaha iyada ay wax u leedahay habhabka tirsiga sanadka iyo laba iyo tobanka bilood iyo toddobada maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka waxaa kaloo aad maqli doontaana shirkadda facebook oo dhallinyaro afrikaana ka taageeraysa xirfada ay ku shaqaystaan sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo weliba wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iclaamiyey shir ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhacaya shan iyo tobanka bishan februari qoraal ay madaxtooyada soomaaliya ku faafisay barta twitter-ka ayuu ku sheegay madaxweynuhu inuu shirkan ka dhici doono magaalada garoowe waxay arrintani ka dambeysaa markii uu toddobaadkii hore ay burburay wadahadaladii dhuusamareeb ee u dhexeeyey madaxda federaalka iyo kuwa heer gobol wixii markaasi ka dambeeyey waxaa sideedii bishan dhammaaday muddaxileedka madaxweyne farmaajo iyadoo aan wax heshiisah laga gaadhin doorasho dalka ka dhacaysa shirkan cusub ayaa madaxda ay mar kale isku dayi doonaan inay heshiis ka gaaraan ismariwaaga ka taagan arrinta doorashada soomaaliya aqalka sanadka ee dalka maraykanka ayaa amba qaaday dacwadda ka dhanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo lagu eedeynayo inuu kiciyey gudagalkii aqalka capital hill ee bishii hore kadib markii uu ku booriyey boqolaala taageerayaashiisa ah inay ka hor tagaan sharci dejinta xilligaasi lahaa kulan islamarkaana ansixinayay in joe biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday doorashadii dhacda bishii noofembar ee aynu soo dhaafnay lix iyo konton xildhibaan ayaa u codeeyey in la bilaabo dhegaysiga dacwadda halka afar iyo afartanna ay ka diideen kadib afar saacadood ay socotay dood adag oo ku aadanayd inay dastuuri tahay qabashada dacwaddan xilli aanu taraam xafiiska joogin xubnaha sharci dejinta ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee ka socday aqalka hoose wakiilada oo oogaya dacwaddan ka dhankaa trump ayaa sheegay in hogaamiyahan hore ee maraykanka ay tahay in lagala xisaabtamo ficiladiisii toddobaadyadii u dambeeyey xafiiska uu joogay labada garyaqaan ee taraam difaacaya ayaa ku dooday in asaasayaashii dalka iyo dastuurkuba ay maamuska xayuubinta ula jeedeen in loo adeegsado agaba madaxweynaha lagaga tuuro xafiiska islamarkaana aanay suurtagal ahayn ee kiiskan trump mar haddii uu muddaxileedkiisii afartan sanno ahaa u dhammaaday bishii januari labaatankeedii islamarkaana biden la caleema saaray
toddobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalandar ay soomaali leedahay dood cilmiyeedkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaallo taariikhyahanno cilmi baarayaal iyo qorayaal isaga kala yimid dhammaan gobolada soomaalida aqoon-yahankii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cismaan oo isagu ka mid ah dadka shirka la tegay kaltirsi uu isagu soo saaray nuur xasan nuur ayuu uga waramay wixii looga hadlay dood cilmiyeed wuxuu ku saabsanaay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shantoo ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka hidaha iyada ay wax u leedahay habhabka tirsiga sanadka iyo laba iyo tobanka bilood iyo toddobada maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanay in mataqaana ay iska waraystaan dadka loo yaqaano cirmaallo macnaheeda cirmaal waa dadka xadigiska iyo aqoonteeda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimada isku waraysteen cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen scientific ah isaga mid ay noqdeen wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama mataa waxa loo la yidhaahda lahja deegaan tilmaamayana kulligood uu kala duwnaaday laakiin scientific ah ama cilmiga saddex boqol lixdan iyo shanta maalin sanadka uu ka kooban yahay iyo isbuuca toddobada iyo labada labada iyo tobanka bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan magac ahaanna mataqaana automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhedhexaadka mataqaana magaca dhedhexaadka ayaa la qaatay waayahay marka maxamuudow soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jiraan soomaalida soomaalida kaligeed horta u gaar ma ahan waxaan waxa waaye kushati calendar amaba tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga laakiin si taas ah waxaa u tadbiiqiyey ama taas u isticmaalo shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aad u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr jiwaalna waa dhammaaday hadda roobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jilaal waaye marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday marka qaabkaas waaye marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqandhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay cilmiga noocaasuu ku saabsan yahay waxauna la socdaa meeryaalka mataqaanaa toddobada ah iyo halbeegyadooda waayahay marka maxamuudow waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalendar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka marka maxaa ka soo saarteen gabagabadii gabagabadii waxaan ka soo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireenna soomaalidana cilmi cilmi khaasa oo ab laga soo gaara ay leeyihiin aan horta ku soomaalida fariin ugu faraynay waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kala lahaa doono si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu luqin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo o kale aan dowlada sacuudi oo mataqana dowladaha sida sacuudiga oo kale laga warad sugo aan marti ugu noqon doono annaga aan sheegi doono oo nagala wardhoori doono gruubkeenna mataqaanaa shanta ay ka kooban soomaaliyo idil si mataqaana arrimaheenna diintan aan u ilaalino teenna dhaqaalan aan u ilaalino aan la soconno jawiga iyo khataraha dhacayo intaasaan kusoo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmigaas yaqaana waa soo dhaweyneynaa oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeele cilmiga hadda gregorianka kalendarka hadda december ilaa january january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qalabaa ka jiro labada kun iyo laba boqol uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona edit editina ku socon doonaa ama mataqaanaa mataqaanaa sixida ku socon doonto annagana sidoo kale keenna ma qaldano oo waa nadiif laakiin afguri tiri badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waan dhihi doona qaamuuskan wuxuu ka hadlaa magacaha bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadduu alla idmo laakiin scientifica cilmahan waa isku waafaq kaasi waxau ahaa maxamuud cabdi cismaan oo u waramayay nuur xasan nuur haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan yurub kenya iyo mukhtaar daawus shirkadda facebook ayaa bilowday barnaamij ay dhanka waxbarashada kaga caawinaysa dhalinyaro ka soo jeeda qaaradda afrika barnaamijkan oo shirkaddu ay ugu magac dartay dib ugu celinta bulshada ayaa waxaa hadda ka faa'iidaysanaya arday gaadhaya labaiyo labaatan waxaana ardaydaasi ka mida salme maxamed oo ah gabadh dhalinyaraha oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaanay salme magaalada nairobi ugu warantay wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed
waxaan bartaa mideeda kalena waxaan sameeyaa internship hadeertan oo programkan ku xiriirsan oo ah software engineering and marka xaggee ka barataa jaamacadde mise college-ke waxaa ka sameeyaa open classrooms oo ku taalo paris france waa program oo laga rabo hal sano inuu qaato mideeda kalena waxaa facebook ayaa naga caawiyaan like lacagta aan iska bixino ayna siiyaan support camal financially marka waa waxbarasho laga baranayo online-ka khadka internetka ha waxaa laga bartaa online-ka waxaa lagu siinayaa mentorship program like macalinkoo camal waxaa ku imaanaya oo oo maybe amazon ka shaqeeyo oo maybe oo meel shirkada weyn ka shaqeeyo ayaa mentorkaada noqonaya wuxuu ku barayaa sidii wax qaabkaad wax u sameyni lahayd iyo iyo sidaad programka u dhammaystiri lahayd every week ayuu kula kulmeeyaa marka barnaamijka saas ayuu ku fiican yahay marka waxaad tahay ama rabtaa inaad noqoto gabar injineera ah oo softwareka teknolojiyadan casrigaa ku takhasusaysa ha waxaan rabaa inaan si fiican aan u barto software engineering because adduunka hadeertan wuxuu u socdaa more of you know IT world and yeah adduunka hadeertan technology ayuu noqday marka waxaan rabaa inaan meel aan ka keeno oo si fiican aan u barto camal ayaan rabaa marka ilaa goor meequu soconayaa barnaamijkan ama programkan okay programkan sanad walbo dad bay qaataan waxaana laga rabaa inay sponsor gareeyaan actually waxaa laga rabaa in dad badan ay apply gareeyaan oo ka wada imaanaya all countries in africa africa kulli wadamahooda ha ka imaanayaan inay isku wada keenaan ay like sanad walbo in ay ka qaataan ayaa laga rabaa marka hadda meeqa wadan arday ka socotaad wax isla baranaysaa hadeertan waxaan waxaan isla sameynaynaa arday oo ka imaatay tanzania uganda nigeria iyo kenya marka waxaa shan kun oo caruur ayaa isku imaatay oo apply gareeyeen last year marka waxay qaateen only twenty two labaatan iyo labo qof ay kala baxeen marka marka waxaa nasiib u noqday inaan ku jiro labaatan iyo labada qof ay la baxeen soomaali kale arday kale oo soomaali ah ma ku jiraan may hadeertan kuma jiraan but loodka soo socdo ayaa looga baahan yahay inay ay applicationka ay dirsadaan midaada kalena waxay ku heli karaan hadday rabaan inay applicationka dirsadaan facebook developer circles haddaa aad raadisid facebook waa ka helaysaa grupkooda inaad joingaraysid waaye hadeertan wuxuu leeyahay grupka toddoba kun oo qof camal ayuu leeyahay marka waa inaad joingaraysid grupka markaa kadib ayaa xagaa lagaala soo socodsiin doonaa oo ay dad qaadanayaan markaasi iyo inti kale lacagta waxbarashada collejka iyagaa bixinaya facebook ha iyagaa bixinayaan lacagta marka maxaa la dhahaa calaa qofba waxay ka bixinayaan three thousand dollars almost waxaa waaye
markay waxbarashada idiin dhammaato ma facebook baad u shaqaynaysaan oo idin shaqaalaysiinaysaa mise meeshaa rabtaan baad ka shaqaysanaysaa markaad ayna sponsor gareeyaan ee dhammeeyaan okay programka waxay u bilaaween marka ugu hore giving back to the community waxaa waaye inay shacabka ay wax u qabtaan company ahaan ayay u bilaabeen marka ugu horeysay marka hadeertan maxaa ladahaa markay wax ku baraan waxaa looga baahan yahay iyaga ay internship ku siiyaan like oo ay arkaan inaad wax u qabani kartid iyo inta kale markaa kadib ayay waxay kaa dhigayaan shaqaale oo oo full time camal ay kaa dhiganayaan haddii kale ahaynna haddaad shaqo kale ah meel aa ka heshid waa bilaawani kartaa marka casharada oo dhan ma online baa mise waxaa jira galaasyo fiscola okay casharada kulligooda waa online and waxaa like waxaa waaye platform oo markaad sign in garaysid aad aad dhexgashid casharada already waa recorded macalimiinta iyagaa record gareeyeen marka waad dhegaysani and then waa sameyni then markaa kadib wiik walba waxaa kula kulmaya macalin oo mentor oo ku weydiinaya wiigan maxaa soo qabatay maxaa soo samaysay marka maxaa ku dooratay inaad baratid maadadan okay uh, waxaan ogyahay wax walba passion inuu yaho n wanahayga ayaa iska jeclaaday camal inaan sameeyo technology qalbigayga qalbigayga
waa mahadsantahay salma dhegaystayaal taasina waxay ahayd salme maxamed oo ugu waramaysay magaalada nairobi wariyahayaga khadar maxamuud xareed haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudubtay wareega rubuc dhammaadka ama kuwatar finalka ee koobka f a kabka kadib markii ay garaaceen kooxda westham united oo isaga hor yimaadeen kulan ka tirsan wareega lix iyo tobanka kulankan oo ka dhacay garoonka old trafford ayaa labada kooxood ee westerham iyo manchester united ay si aada isugu jilba murxeen iyadoo wakhtigii loogu talagalay kulankaasi uu kusoo dhammaaday barbaro eber iyo eber ah oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen waxaa loo baahday in lagu daro soddon daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro labada kooxood taas oo markii toddoba daqiiqo ay socotay ee kooxda manchester united heshay goolkii ay kaga badiyeen kooxda westerham united kaasoo u dhaliyey ciyaaryahankooda scott mactaminay sidaas ayna ugu gudbeen wareega sideedda ee koobka f a kaabka kooxda manchester united ayaana guushaasi helaysa iyadoo kasoo kabsanaysa niyadjabkii barbaraha ahaa ee toddobaadkii lasoo dhaafay ay kala kulantay kooxda everton ee kubadda cagta kooxda a f c banamudna waxa ay labii eber oga badisay kooxda banley ee kubadda cagta oo ay ku booqdeen garoonkooda isla kulan ka tirsan koobka f a kaabka kulamo kale oo ka tirsan koobka f a kaabka ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda swansia ayaa ku aadan kooxda manchester city lester cityna waxa ay ku aadan tahay braton albion shevel united iyo bristol city ayaa isku aadan kulanka u dambeeya ee kulamada wareega lix iyo tobanka ee f a kaabka ayaa caawa dhex maraya kooxaha everton iyo tottenham dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah u gudubtay fiinalka kooba itaaliya kadib markii barbaro eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen kooxda inter milan oo garoonkooda ay ku martigeliyeen lugta labaad ee samafiinalka kooba itaaliya kooxda yuventus ayaa lugta hore ee kulankan laba gool iyo gool kaga soo badisay kooxda inter milan oo ay ku booqdeen garoonkeeda joseba mazi waxaana barbariyay xalay uu ka saaciday inay u gudbaan fiinalka kooba itaaliya kooxda inter milan oo doonaysay inay dhinaca kale u rogaan natiijadii guuldarada labiyo halka ahayd ee lagu soo baday garoonkooda lugtii labaad ee kulanka samafiinalka ayaa abuurtay fursado dhowr ah oo ay isugu dayeen inay goolal ku dhaliyaan laakiin dadaalkooda waxaa beeniyey daafaca iyo goolhayaha kooxda yuventus wiilasha tababare antonio conte ayaana laga cirib tiray kooba itaaliya iyagoo hadda gudaha talyaaniga keliya uga tartamaya horyaalka sira aga oo ay hogaaminayso kooxda ay xifiltamaan ee ac milan kooxda napoli ee kubadda cagtana waxaay caawa la ciyaaraysaa kooxda atlanta lugta labaad ee samafiinalka kooba itaaliya lugta hore ee labadan kooxood kulankii u dhexeeyey oo ka dhacay garoonka atlanta ayaa kusoo dhammaaday barbaro eberi eber ah waxayna caawa ciyaarayaan kulankoodii labaad ee kalabaxa oo ka dhacaya garoonka kooxda napoli labadan kooxood ayaa midkii soo badiya waxa uu fiinalka kula biiri doonaa kooxda yuventus oo iyadu goor sii horeysayba iska xaadirisay fiinalka koobkaasi dalka sbeenna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa laba gool iyo waxba uga badisay kooxda gataaf kulan ka tirsan horyaalka laliga ee dalkaasi goolasha kooxda real madrid ay kaga badiyeen kooxda gataaf ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah mende iyo benzima kooxda barcelona ee kubadda cagtana waxa ay caawa kulan ka tirsan samafiinalka coba del rey ku wajihi doontaa kooxda sevilla oo garoonkooda ay ku booqanayaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markan aynu ku wadana sano codka fanaanada nimcadegan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacadda midlamada isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Farxada